dhowaan manhaj cusub oo ay daabacday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa buug ka hadlaya juquraafiga kaasoo lagu qoray arrin khatar ku ah khayraadka badda soomaaliya bedka badda soomaaliya ayaa ah saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir oo iskuweer ah balse manhajka cusub ee ay dowladda farmaajo ay daahfurtay ayaa lagu sheegay in soomaalidu ay leeyihiin keliya badbadeed oo dhan laba kun iyo siddeed boqol oo kilomitir arrintan ayaa ah halis cusub oo abuuri karta waayitaanka khayraad badan oo ay soomaalidu leeyihiin manhajkan ayaa hadda lagu faraqay iskuullada magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho taasoo la baraya carruurta soo koraysa islamarkaana loogu sheegayo oo keliya carruurtaas inay soomaalida leedahay laba kun iyo siddeed boqol oo kilomitir oo keliya haddaba qaar ka mid a barayaasha iskuullada magaalada muqdisho ayaa sheegay inay arrintan mas-uuliyad darro ku noqonayso haddii ay hadalkaasi carruurta u meeriyaan waa kan mid ka mid a macallimiinta iskuullada magaalada muqdisho oo sheegay inay awal hore shaki ka qabeen sababta loo hakiyey kiisaska dacwadda badda ee uu farmaajo kenya u saxiixay waxaa jiray muddo badan in muran uu ka dhex jiray kenya iyo soomaaliya waad og tahay marka waxa loo yaqaano maritime dispute waxa la yidhaahdo oo u dhexeeya soomaaliya kenya dowladdii dowladdan ka horreysay xasan sheikh inay dacwo geysay markaas maxkamadda i c j-da dacwadaas inay hakatay muddo saddex jeera dib loo dhigay shakigaas badan ummaddu ay qabto dowladduna aanay weli ka hadlin meesha arrintaasi marayso waxaan u arkay mas-uuliyaddii saaran mas-uuliyaddaasna aan la wadaagi karo bulshada soomaaliyeed dii qalad mafdiciya oo wax qaldana ay jiraan inay wasaaraddu saxdo hadday aragto haddii kale oo wax jiraanna meesha waxu jiraan loo raadiyo sidoo kale waxa uu soo bandhigay waxa ku qoran manhajkan cusub ee ay soo daabacday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka masaacati fi somal macnaa waxa weya biriga waa lix kun saddex boqol soddon iyo toddoba lix boqol lix boqol konton iyo todoba kilomitr square ah marka biriga laga hadlayo badda marka laga hadlayana waxa weeyaan saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitr oo dheerara weeyaan markaas waxa weeyaan badda soomaaliya marka sidai annagu aan ku naqiinay sidaasay ahayd markaas waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa masaaxada beriguna sidaasay ahayd coostiga dherarkiisuna sidaas oo ahaa hadda waxaa ku qoran maxaa la yidhahdaa manhajkan dambe maadada markaasi waxa weeyaan juquraafiga ee fasalka labiyo tobnaad waxaa ku qoran laba kun iyo sideed boqol markaasi kilomitr lon macnaha inay tahay dherarka badda soomaaliya dowladda federaalka ee uu majaraha u hayo farmaajo ayaa gacanta ka bixisay khayraadka waddanka iyadoona mar sii horeysay dhowr dekadood ku wareejisay xabashida itoobiya